gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa xariga ka jaray wadada laamiga ah ee isgoyska towfiiq ilaa isgoyska miisaanka dhuxusha ee degmada yaaqshid taasoo dib u dhis ballaaran lagu sameeyey munaasabadda waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo gudoomiyaha degmada yaaqshid suleymaan maxamuud fargax odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa bogaadiyey isku tashiga bulshada degmada yaaqshid iyo sida ay ugu dhiiradeen hirgelinta barnaamijka dalkaaga ku dhiso hal doolar ee lagu horumarinayo kaabayaasha kala gedisan ee caasimadda reer yaaqshiid gabdho iyo wiilalba gurubka baayaha gaarka qabo maamooyinka iyo maamulka degmada iyo heer gobolba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib farxad ayay noo tahay iyo reerayn maanta guddigii ganacsatada ama odayaashii deegaankan maamulkii degmada inaan wada joogno maanta iyo ardadoodii annagoo xarig jarayna waddadii shalay aan dhagax dhignay maanta shalay maaha shalayna maanta maaha say shalay aheeday iyo sida maanta ay tahay sidaas oo kale waaye waddadaasi maanta meeqa guryaha ka dhisantay meeqa dukaanaha ka furan meeqa biibitaa ka furan meeqa goobshaha lagu cabaha ka furan waxaasoo idil waxaa sabab u ah waddadaa sabab u ah quruxda reer yaaqshiid waa waddadan say u ilaashadaan ayayna u ekaanayaan ayaguna intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii gacanta ka geysatay hadday ahaaloe ganacsatada hadday ahalee dadka guryaha lahaa hadday ahaalaayeen maamulkii hadday ahaalaayeen odayaashii hadday ahaalaayeen ardadii hadday ahaalaayeen cid kastoo gacan ka geysata waxaan leennahay kulligiin waa mahadsantihiin madaalana waxaan leehay madaala mahadsanid runtii waxaan farxad aad iyo aad ugu faraxsanahay siday ardadu u faraxsan yihiin maxaa yeelay waxay arkayaan magaaladoodii oo dhismayso magaaladoodii oo qurux ku soo siyaadayso sidaa darteed waxaan rabnaa waddadaani inaan ka ilaalinno biyaha nadaafaddeeda inaan ka warrayno nalalkeeda iftiinkeeda iyo rinjiyaynteeda inaan gacanta ku hayno isla ogaanno waxaa laga yaabaa waddadan in la isweyddiiyo magaceed waxaan isku soo qaadnay guddoomiyaha maanmo dhoweed inaan magac u bixinno laakiin markii aan xaafadda ka fikirnooba tawfiiq la leeyahay ilaahay wuxuu yidhi wamaa tawfiiqiya ilaa billaah waddadaa marka waa waddadii tawfiiqaa la yidhaahdaa magac kaleon u raadinaynba ma jiraba waddada marka waa waddadii tawfiiq haddii ilaa yidhaahdo hadday xagguu sii dhaafto waxay rabtaa sii noqoto laakiin hadda intaani waa waddadii tawfiiq haddii ilaa yidhaahdo marka waa mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad maalmihii lasoo dhaafay maamulka gobolka banaadir ayaa waday dhagaxdhigga mashaariic iyo kuwo kale oo xarigga laga jaray